aad baad umahadsan tahay walaalka hashim cabdinaasir saaka waa subaxnimo sabti ah shan iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan dhanka kalena waafaqsan shan iyo tobanka bisha saddexaad ama maarso ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar xoogan oo cagmarin ah waxay ku qaadeen degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay saldhigyo ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka dagaal xoogan oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka socda degmada awdhegle difaacyada ay ku leeyihiin ciidanka dowladda federaalka waxaana dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay ku waramayaan dad goobjoogayaal ah dagaalka ayaa ah mid aad u xoogan la iskuna adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana jihooyin dhowr ah ka weeraray degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay degan yihiin cutubyo ka tirsan ee ciidanka dowladda federaalka dagaalka waa mid culus hubka la isku adeegsanayana waxaa laga maqlayaa ee meelo ka baxsan ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose oo dagaalku ka socdo taasoo muujinaysa xadiga iyo culayska uu dagaalku leeyahay marka saaka waa subax kale oo ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerar cagmarin ah oo xoogan ku qaadeen mid ka mid a difaacyada ciidanka dowladda federaalka wuxuuna dabcan dagaalkan ku birayaa dagaaladii waayadan ugu dambeysay ee ka socday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga gaar ahaan goobaha ay kaga sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka waxaana dhegeystayaasheenna wararka la xiriira dagaalka ka socda ee degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose aan u soo gudbin doonnaa inta ay socoto tebintan gaarka ah